duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu gubay 120 kiisho bur ah kaasoo tayadiisu xumaatay lana soo geliyay gudaha magaalada burka ayaa markii uu yimid dekedda kismaayo waxa uu maray habraacyada ay hay'addu mariso badeecooyinka ka soo degaya dekedda kismaayo islamarkaana uu ahaa bur maray baaritaan sax ah hase ahaatee ku halaabay gudaha bakhaaro lagu kaydiyay oo aan ku habboonayn madaxa howlgelinta hay'adda tayadhowrka jubbaland injineer cabdi xuseen ayaa faahfaahin ka bixiyay burka lagu gubay duleedka kismaayo iyo marxaladaha kala duwan ee uu soo maray maanta ay taariikhdu tahay sagaalaatanka bishii tobnaad labada kun iyo afariyo labaatanka xafiiska tayadhowrka ee jubbaland wuxuu caddeynayaa bur in bur shayla ay maamulka degmada kismaayo ku gubeen duleedka magaalada kismaayo uu ka mid ahaa bur fara badan oo xafiiska tayadhowrka jubbaland baaritaan ku hayo qeybtiisii koowaadna oo xafiiska tayadhowrka jubbaland ku gooyay dowladda magaalada kismaayo burkaas oo burkaas ka mid ahaa qeybihiisii kale ay baaritaankoodii dabagalkooda socdaan burkaas oo markii hore ugu yimaaday ahaa bidbad qaba baaritaan sax ana maray ayaa wuxuu noqday inuu qeyb kamida ku hallaabo storagekii ama qaab khaldan loo kaydiyey habkii khaldaneed ee loo keediyay ayaa waxay sababtay burkii qaybo kamid a inay kuuskuus iyo qoyaan iyo wax soo gaadhay oo isku dhegdhego saasna ku hallaabo laakiin burkaas markii sii hore qaab sax uu ku yimaaday baaritaan sax marmaray wuuna fiicnaa storageka oo khaldan awgiina burkii uu qeyb kamid a uu hallaabay qaybo kale oo iyadana ay baaritaankooda socotana ay jirto ilaa hadda markii hawshiis ay dhamaatana diilara aan lasoo wadaagi doono warbaahinta jubbaland inay hay-adda in xafiis tayadhowrka jubbaland u taagan yahay badbaadinta bay-ada iyo badbaadinta dadka iyo dalkaba taasoo ahaa inay nala soo wadaagaan wax walba oo khaldan ay la kulmaan annakana haddii ilaahay rasida ugu dhaqsaha badan aan uga jawaabi doono muddo dhowna aan soo wadno taleefano firi ah oo gaagaaban oo haddii ilahay ra qof walba marku wax la kulmo uu nala soo wadaagi doono si toosaan noo soo wici doono intaasaan kusoo goobahayaa maanta warkayga